mas-uuliyiinta magaalada beledweyne ayaa sheegay inay qabteen in lagu tuhmayo inuu ka dambeeyey dilkii guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda magaalada beledweyne sheekh xasan cilmi ciyow oo habeennimadii axadda ay toogteen dad bastoolada ku hubaysan wariyaha iyaga xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan goordhoweyd nooga soo diray magaalada beledweyne guddoomiyaha degmada beledweyne cabdi bishaar aadan rooha oo maanta la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan gacan ku-dhiiglihii dilay allaha u naxariistee garsoorihii maxkamadda beledweyne iyo ilaa siddeed qof oo lagu soo qabtay howlgallo ay sameeyeen ciidamada amniga beledweyne nimankaa dembiyada geystay oo ah ninkii dilay sheekh xasan oo hadda gacanta lagu hayo saldhigga booliiskana ku xihan taliyaha qaybta booliiskana oo noo sheegay raboorkiisa oo tafaftiran iyo ninkii dhaawacay ganacsada xaaji quurow oo asagana gacanta lagu haayo qirtaynna inuu asaga ahaa ninkii dhaawacay iyo nin xali wakti ay aheeday toddobadii barkii fiidnimo xilligii salaada cishaah ban ku tuuray asagana magaalada dhexdeeda oo gacanta lagu haayo run ahaantii howlgalka ciidan nabadgelyo ee degmada beledweyne waxaad ogtihiin in ay had iyo jeer ufeejegan yihiin dhacdo kasta oo dhacdo ay ka daba tagayaan soona qabanayaan haddii aysan ciidamada marka hor u diyaarsaneen qaabkaas isagana nimanka ayaga lama soo qabteen ciidankana mataqaanaa waa feejegan yihiin bulshadana sidoo kale iyada ayaaba diyaarsan oo horteenna dhehaysa mataqaanaa na horkaca guddoomiye roha ayaa sidoo kale tilmaamay in ciidamada maamulka la geliyey heegan sare si ay uga hortagaan falal amni darro oo ka dhaca magaalada maalmaha ugu dambeeya bisha ramadaan nimankan oo bacdilmaqhrib afurka marka laga soo baxa kabacdi kusoo zaadaya beledka taasina tilaabo cod ayaa laga qaaday oo haddaba ujeeda dabagalka iyo waxa lagu haayay oo dembiyada katabadaga ah in ay soo kordhayaan oo ay soo ururayaan dadkii maanta ilaa iyo hadda siddeetan xoogaha loo soo xereeyey waana la kala saarayaa ragga beledka ku jira waa la soo ururinaya marka shaqadii waxaa loo bilaabay in bacdilmaqhrib iyo maalintiiba la bilaabo howgal ah ururin dadka kusoo zaa'idi beledka balse maantana waxaan go'aansanay wixii hore lasii daayay beledka lagu sii daayay iyo kuwa kale dib in loo soo qabto loona furo xaruntii dhaqan celinta iyo gaalshir aha in aan soo jeedno habeen iyo maalin inta ka dhiman bisha ramadaan nimankaa waxaa soo dhow belihii dhihi jireen waxaa soo dhow dagaalkii badar saas waxbay sheegan jireen inay dabacsiya waxba ka argnaabo meeshaan marka annagaa badarah ayaga badar ma aha waxa qofka shiidka ah waa qofka diinta saxda haysta ayagu wax maba la yaqaan waxay yihiin maamulka ayaa go-aan kama dambeyn ah ka gaaray isticmaalka lacagaha shilinka soomaaliga ee been abuurka oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka cabanayeen bulshada ku nool beledweyne maanta waxaan la haystay odayaashii ganacsiga oo muddo laba maalmood nagu haysta lahay lacagtan faalsada ee cadcadka ee aan ka soconin cadaado ee laga soo daabulaya cadaado ee nagula dhaxaya magaalada dhexdeeda ee doolarkii uu sii marayo shan milyan iyo xoogaa haddaad naga qaban weysa annagaa iska qabanayn baseylka shacabka iyo bulshada iyo ganacsatada waxaad ka fahmaysaa reer beledweyne heerka uu maraayo maanta run ahaantii annaga lacagtaas guddoomiyaha gobolka cabdi faarax iyo annaga markay odayaasha noo yimaadeen waxaan ka qaadanay go'aan cad annagoo kaashanayna saraakiisha amisom kuwa xoogga dalka soomaaliyed booliiska iyo nabad sugiddaba in lacagtaasi ay tahay lacag aan la isticmaali karin afartan iyo siddeed saac oo dambana wixii ka dhaco mas-uuliyaddeeda ciddii kasta ida ayaa qaadaysa annaga waa naga go'an tahay waana soo qabqabanaynaa waxaanana hor socda bulshaweyntii ganacsatada ahayd afartan iyo siddeed saa wixii ka dambeeyaan waxaad ku arki doontaa suuqa iyada oo lagu gubaayo magaalada beledweyne dhexdeeda arrintaasna waa naga go-an tahay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn